halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kuudii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa shan iyo labaatanka bisha may labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo fursad shaqo ka helay qaxooti cusub oo la dejinayo xerada ifo labo ee kenya
ifotuu hay-ado badanaa degaayo cabsalaan hay-adaha degaaya dhammaan waxay soo wadaajisteen dhalinyaro shaqaale ah oo incentive qaxootiga waxaa la incentive allaha dabcan shaqo kenyana waa la soo dhejiyey nafteeda oo ejk badan ayaad ogtahay mudanaha faramacna uu qoray isagoo oo si fiican u qoray waxaa kale oo lasoo dhejiyey dhammaan shaqaalaha oo kenyaan ah fara badan oo shaqo wada galeen oo shaqadooda hadda imtixaan laga wada qaaday oo diyaar ah
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shirweynaha boosaaso tej ee dhallinyarada oo la soo gebagabeeyey heesihiina kama marnaa barnaamijkaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ayaa maanta oo khamiis fahmeedba midka kale waxa uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey jebinta xabad joojintii ugu dambeysay ee ay garwadeenka ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga oo hadda galay maalintii saddexaad xabad joojinta halka toddobaad ahayd ayaa waxaa lagu jebayey daqiiqado uun kadib markii ay dhaqan gashay habeennimadii isniintii iyadoo dadka ku nool caasimadda khartuum ay ku soo warramayaan duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiic ruxday magaalada heshiiska xabajoojinta ayaa loogu talagalay in lagu ogolaado gargaarka bani'aadminimo ee aadka loogu baahan yahay si loo gaaro qeybaha ay dagaaladu ay halakeeyeen ee waddankaasi tan iyo shan iyo tobankii abril caasimadda suudaan iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah ayaa waxaa ka holcayay dagaal arxandarro ah oo magaalooyinka oo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada gargaarka deg dega ah ee r s f halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa washington warkiina dhegeystayaal intaas ayuu ku dhan yahay dhalinyaro badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhudhaaba ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen hay-adaha gargaarka ee lagu wado in ay iyagu ka shaqo bilaabaan xerada cusub ee ifo labo ee dalkaasi kenya oo lagu dejinayo qaxootiga cusub aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhalinyarada ku nool xeryahaasi ayaa muhiimadda fursaddaas wuxuu uga warramay wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaan salas magacayga waa aadan deero cosman waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada xerada qaxootiga argaxley xerada ifutu saa u sheegtay waa la furay mudanaha dhadhaab faraham calin wuxuu ka jiray xeragga dadkii ugu horreeyaa la geyn doonaa ifutu hay-ada badanaa degaayo cabsalaan hay-adaha degaaya dhammaan waxay soo wadaajisteen dhalinyaro shaqaale ah oo incentive qaxootiga waxaa la incentive aa lahaa dabcan shaqo kenyana waa la soo dhejiyey nafteeda oo ejk badan ayaad ogtahay mudanaha faramacna uu qoray isagoo oo si fiican u qoray waxaa kale oo lasoo dhejiyey dhammaan shaqaalaha oo kenyaan ah fara badan oo shaqo wada galeen oo shaqadooda hadda imtixaan laga wada qaaday oo diyaar ah waxaa kaloo soo dhejiyay qaxooti shaqaalo badan hay-adaha meesha dega dhammaan waxay soo dejiseen incentive waayo maadaama hay-adaha kenya national staff ay yihiin xaafadaha ma aadi karaan dhallinyaradii xaafadaha aadi lahaa oo haddii noqoto saf jireen hadday noqoto keer hadday noqoto shaqaal badan la soo dejiyay waayo hadda meesha raashinka oo kale hataa waxaa la soo dejiyay cleaners xaqi lahaa karaagtii oo raashinka bixin lahaa dadkii raashinka beegi lahaa security dadka meesha ilaalin lahaa fursado badan meesha ka soo baxay dhalinyaro badan ka faa'idaysteen hadda hadda oosaan inta iftu iyadoo la tegin hataa waxaa la dhisaya bologyaa la hagaajinaya oo meelaa la cabiraya bologbologwaa loo cabiraya dhulka la degi lahaa dhulka la degi lahaa dad badan inta ka baxaayo oo maalinta kabiro u doonto waxaa kabiro ka soo qaato oo dhul soo cabiro oo geedaha soo guro oo kabiro badan ka haysto waa tahay adanoo hay-adaha sida tooska ah haatan shaqaalaha u qaatay qortay dhalinyarada qaxootiga ah magacyadooda muxuusi kartaa hay-adahaas hay-adahaas waxaa ka mid ah kea international kenya kea waa hay-adda keliya oo aan dhihi karno hooyada harooyinka dhadhaaf waxaa kale waxaa qoratay handicap waxaa qoratay safe children waxaa qoratay peacewin waxaa qoratay safe children oo kale way qortay hay-ada badanaa qorteen waxaa kaloo qoratay hay-adda la dhahaa t d h shaqaalo badanaa la qortay waa tahay dheeradan marka la xulanayo ee fursaddan helay maxay tahay marka shuruudaha ku hor dadban in la shaqaalaysiiyo shuruudaha waa un in aad wax baratay primary secondary aad baratay iyo xirfad kale intaad leedahay sidaas combyuter inaad baratay hataa booska aan ka shaqayn karto boosaska isku mid maaha qaar baa kalaaga qaar baa maxaa ladahay community waa ka u shaqaynaya qaar baa u shaqaynaya ilmaha u shaqaynaya carruurta u shaqaynaya safe jiran oo kale qaar baa dadka curyaaminta u shaqaynayo marka xirfadda aad leedahay waa ku xiran tahay meesha aad shaqada aad geysato iyo imtixaanka laga qaado marka imtixaanka adaa ku baasto unbaad shaqayn doontaa waayahay sanadihii tagay shaqa la-aan baahsanaya xeryaha ka jiray fursaddan marka dhalinyarada ku nool xeryaha guud ahaan si guud ma uga faa'iidaysteen
way ka faa'idaysteen waayo hadda waa lagu kala nafaasi doonaa ifatu laakiin boqolkiiba shan iyo toban oo kale shaqo way keeni doonaan waayo dad badan oo waxaan ogahay dhalinyaro qaxooti way soo wada bixeen waxbay wada barteen qaarkood meeshaan ay wada joogaan oo shaqalaan ay ku wada yihiin laakiin baahida saa u badan ma buuxinayso laakiin dad ba wax ka helay oo hadda ka faa'iidaysa ifoo dhalinyaro degan iyo dhagaalin dhagaxlay degan ba waa tahay shaqadan cusub ee haatan laga helayo xeradan ee ifa labo oo dhawaan qaxooti gaarayo sagaashan kun in la dejiyo qorshaha uu yahay n ma kula tahay inay wax ka bedeli doonto shaqa la-aanta dhalinyarada haysatay arrimaha tahriibka oo dhalinyarada beliya tegay xeryaha ay ka wadeen haa waayo haddii qofkii uu helo meel uu nololaadkiis uu ka helo oo at least qofka markuu soo kaco subaxii hadduu shaqa aaday nidaa udhismays nidaa u dhisan haddii hataa shaqada oo maalintii shan kun bishii aa ka qaadani incentive waxaa waaye qofka ugu badan laba iyo toban kun miska iyo toban kun qaato ninka ugu badan oo ugu mishaar badan oo senior waa leeyahay maanta waa lacag u dhiganta boqol dollar boqol dollar waaye marka waxaa leeyahay ninkan waa senior ninka ugu weyn waa ninkaas marka kenyana waxay noo balaqaaday in daxgal ay samaynayso oo waxaan la bedeli doono oo work permit samayn doono oo shaqa qaxootigii shaqaha kenya laakiin hadda wili kama socoto arrintaas wili ma aragno kenya laakiin mar bay ballan qaaday laakiin arrintaas ma socoto laakiin qaxootiyaasha dhalinyarada joogtay qaarkood waxay soo bogeen hay digriya wataan bachelors qaar baa wato laakiin shaqadaas hadda hadda la sheegaya waa fursad yar laakiin qaxooti qaar dadka qaxooti ka mid ah dhalinyarada ay ka faa'iidaysanayaan oo waxay ka yahayn dhiirigelin iyo in ay xirfad badan ay samaystaan kuwaan weli wax ugu fiican hadda iskuulka soo dhimay dhalinyarada iskuulka soo dhimaysa si shaqa ay u bartaan u shaqeeyaan laakiin waxaa qabad noqon doonta marmar in hadday ifugweyn kasoo kalaan madhyaxli oo kalaan maadaama dadka hadda la dejinaya waxba baran ilmahoon ay shaqeyn karin waa tahay ugu dambeyntii aadanow maxay tahay fariinta aad siinayso dhalinyarada qaxootiga ah ee ku aadan in fursaddan ay ka faa'idaystaan kana dabcan tanaasulaan tahriibka iyo arrimaha kale oo dhalinyarada waxaan farayaa in ay nolosha maaha keliya in wadan yurub aad tagto maraykan iyo amerika iyo meelaha aada keliya maahan wadankaaga ku bahan wax shaqaysan karta hataa gaargacan aa wado hataa waa shaqaysan karta saxaaradan waa fursad kii dukaan furto kii mamcaan meel dhigto kii maxaa ladahay shaqa ka raadsado shaqa ka helo kii meesha dego farsamo u samaysto waa muhiim qaraha hadda la furaayo waaye qaraha hadda la furaayana nin kasta wax ka qabsan karaa qaar ahaan weli dhalinyarada dhalinyaro firfircoona ku jira oo maskax leh oo maskax wax ku keensan kara marka ha fiirinin keliya in hayad u shaqeyso hayad keliya inaad u shaqeyso ha fiirinin laakiin dhalinyaro waxaa jira markay iskuulaha dhameeyeen ay business ka bilaabeen businesskooda uu kala kacay marka waxaan leeyahay dhalinyarada aan ku boorinaya degan xerooyinka dhadhaab in ay shaqaystaan xeradaana fursad waa ay fiiriyaan ay business ay ka furtaan suuqa ay ka qayb galaan ganacsi ay samaystaan hataa haddii dhalinyaro isu tagaan hataa group ay samaystaan isu tagaan dukaan ay furtaan ama meel macaan ay samaystaan soo hagaajistaan hataa way samaysan karaan marka dhalinyarada waa ka faa'iidaysan karaan
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a ee washington haatana boosaaso
shirweynaha boosaaso tej samed oo socday laba maalmood ayaa haatan dhegeystaal waxaad kusoo dhawaataan anagoo warbixintaasi in soo jeedin doono marka dambe ciyaaraha heestaasi halkudhigeedu ah ii jibina ruuxii inacab waxaa qaadaya cabdicasiis iskaaleje ciyaarihina way noo soo socdaan hase yeeshee boosaaso shirweynaha boosaaso tej summit oo socday laba maalmood ayaa lasoo gebagabeeyey halkaasi oo dhallinyarada ah ay ku soo bandhigeen hal abuurkooda teknolojiyadda iyo sida ay uga faa'iidaystaan warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijkan oo boosaaso lagu soo gebagabeeyey ayaa ahaa mid looga hadlayey xooggana lagu saarayey isticmaalka iyo ka faa'iidaysiga teknolojiyadda casriga ah iyadoo kor loo qaadayo hal abuurka dhallinyarada inta ay socotay barnaamijkan looga hadlayay teknolojiyadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay mowduucyo saro lagu qaadayo ahdaafta teknolojiyadda halka dhallinyarada ka qaybgalaysana ay ku soo bandhigeen fikradaha teknolojiyadda ee hayaan waxaana ay codsadeen in loo maalgeliyo si ay u horumariyaan hal abuurkooda bulshadana ay uga faa'iidaystaan maxamed xuseen raage guddoomiyaha madasha boosaaso taj simit ayaan weydiiyey faa'iidada ay ka heleen barnaamijkan kor loogu qaadayo horumarinta fikradaha teknolojiyadda bismillahi raxmaan raxiim saaxib yuusuf aad baa u mahadsan tahay shirka jawi qurux badan ayuu kusoo dhammaaday shirkan wuxuu daaranaa ujeedkiisa uu ahaa soo bandhigitaanka dhallinyarada hal abuurka tiknolojiyadda leh kuwaasoo waxa waaye ilaa toban gaarayay shirkan qabanqaabadiisii inta uu socday waxaa dhinac socday tababarid iyo kala saarid dhallinyaro soo codsatay inay ka qayb galaan shirkan ay kusoo bandhigaan fikradahooda dhallinyaradaasi waxay gaarayeen ilaa boqol laakiin markaan kala saarnay oo tababaro la siiyey dadka fikradahooday ahaayeen fikrado waaqiciya oo markaa ka turjumaya baahida hadda waddanka taagan fikrado xalinaya ayaan waxa waaye si gooniya ula soo baxnay tababaro kale ayaan siinay tababaradaasoo khuseeyey dhinaca businesska sida fikradooda ay business uga dhigi lahaayeen oo markaas dadka maalgashanaya ama fikradaha loo gudbin doono loogu qancin lahaa tobankaa shirkadood ayaa soo baxay tobankaa shirkadood ayaa lasoo bandhigay shirkad walba waxay la timi qorshaheeda ku aadan waxa ay qabanayso iyo maalgelinta ay u baahan tahay sida yani waxaweye maalgelintaas ay u baxayso iyo hadhow faa'iidada shirkadaas ay samayn doonto runtii tobankaa shirkadood bay waxay ahaayeen toban shirkadood oo ka jawaabaya baahiyaha taagan oo rasmiga ah waana waxay ahayd fursad muhiim ah oo wakhtigeeda kusoo aaday in laga faa'iidaysto markaas u baahnaa sida dadkii kasoo qaybgalay shirka ay noo sheegeenba shirkan wuxuu kusoo aaday wakhti fiican shir wuxuu ahaa lala soo daahay oo loo baahnaa shir wuxuu ahaa dhiiri gelinaya dhalinyarada hal abuurka leh shir wuxuu ahaa dibadda u soo saaraya waxaa loo yaqaan hibada qarsoon oo dhalinyarada ku jidha shir wuxuu ahaa dhiiri gelinaya dadka hal abuurka leh inay wax la abuuraan oo ay ku tashtaan shirkan oo kale wakhtiga u dhacayo inay markaas ay ka faa'iidaystaan ayagoo markaa nidaamka shirka uu leeyahay intaan shirka la qaban nidaamka iyo sida loo kala xulo iyo tababarada la siinayo markaas lasoo marsiin doono marka qodobo muhiima ayaan waxa waaye intuu shirka uu socday ka noodgaraynay oo ay ka mid yahayn dhalinyarada inay baahin weyn ay u qabtay shirka noocan oo kale ah sidoo kale waxyaalaha meesha ka muuqda waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay u baahan tahay fursad maalgashi in fursad la siiyo maalgelin lagu siiyo lagu aamino businesskooda markaas waxa waaye ay ku abuurtaan caqabadaha ugu waaweyn oo meesha yacni lagu soo bandhigay oo jiray ayay ka mid ahayd dhallinyaradu mar walba inay yacni caqli fiyow maskax caafimaad qabta ay leeyihiin ku fikiraan laakiin caqabadaha haysta oo hortaagan ay tahay in fikradaha ay haystaan cid maalgelisa la waayo ayagoonaysan awoodin inay maalgashtaan laakiin haddii la maalgelin lahaa ay wax badan wadanka kusoo kordhin lahaayeen dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca shaqa abuurkaba sidoo kale waxyaalaha nooga soo baxay waxaa ka mid ah shirkan in la joogteeyo oo ugu yaraan sanadkii laba jeer ama mar la qabto si markaas loo helo hal abuuro badan dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika brofesor cabdisalaan salwe ayaa dhallinyarada ka codsaday in xoogga la saaro kulamada lagu xoojinayo hal abuurka marka waxaan leeyahay ragdiinnii soo diyaarshay iyo gabdhihiina soo diyaarshay dadaal baad samaysteen alxamdulilah waxaan keliya ku celinayaa wasiirradan waa lala joogaan madaxda waa lala joogtaa arrinta halkaa ha uga tagina arrintan kulankaan sameeya wada xoojiya qaar ka mid a dhallinyaradii sameeyey hal abuurada tiknolojiyadda soona kordhiya ablicathonada ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u sameeyeen iyo weliba baahiyaha ay qabaan waxaana ay codsadeen in loo maalgeliyo fikradahooda
wuxuu rabaa inuu daboolo dhammaan baahida loo qabo gaadiidka socdaalka yoolka aan ka leenahay yoolka aan ka leenahayna waxa weeye inaan dadka u fududayno inay naga helaan adeeg hufan softwarekaygu wuxuu xallin doonaa caqabado taagan hadeerta una baahan in la xaliyo caqabadahaas waxaa ka mid ah ardaygu inuu helo meel uu iska rijistar gareeyo sidoo kaleeto wuxuu xallin doonaa macallimiintaoo kaleeto marka ay qaybta maaliyadda wax ka bixinayaan oo kaleeto inay helaanin meel ay kaga bixiyaan si aan wakhtina uga dhumin taymna aan uga dhumin wuxuu kaloo u baahan yahay inaan hostinka oo saarno hawada intaasuu u baahan yahay inta haddaa haynoo qof naga caawiya ama na garab istaaga waxaan ballan qaadaynaa sanadkan sanadkiis dambe xilligaas oo kale inaan keeni doono brojecti shaqaynaya
waxay ku timi xaruntan inaan sameeyo wax anigu dhaca qisa anigu dhacday cilladda jidha waxay tahay marka waxaan u fakeray barnaamijkan oon hadda aan soo bandhigayo home surface bal ma isku dayi kadhaa adugu inaad asaasto kebeni intaa baahidaa adugu maanta aad dareentay isagu dabooli kara shirkan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada soo kordhiya fikradaha tiknolojiyadda ayaa inta ay socotay madasha waxay ka codsadeen ganacsatada iyo weliba shirkadaha isgaarsiineed inay u maalgeliyaan fikradahooda si kor ay ugu qaadaan hal abuurkooda waana shir sanad walba la qabto si loo ogaado hal abuurada tiknolojiyadda yuusuf maxamuud v o e
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay wadanka talyaaniga ciyaarta kama dambeysta ee cooba itali ee habeenkii xalay ah waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee fiorentina iyo internationale labadan kooxood ayaa ku kulmay gegida stadio olombico ee magaalada roma oo ciyaarta kama dambeysta ah lagu qabtay ciyaaryahan gonzales ayaa ciyaartu marka ay socotay saddex daqiiqo kooxdiisa fiorentina gool u saxiixay laakiin ciyaaryahan lowtaro martinez ciyaaryahanka xulka qaranka ee argentina koobkii kubadda cagta adduunka usoo qaaday ayaa waxa uu kooxdiisa intermilan u suuro geliyey laba gool in uu u saxiixo labadaasi gool ayaa waxaa u dhexaysay dhalintooda muddo siddeed daqiiqa sidaasina qaybtii hore ciyaartu inkastoo labii hal ay ku dhammaatay haddana guud ahaanba ciyaarta oo idil ayaa sidaasi kusoo gabagabowday oo kooxda kubadda cagta ee internationale ayaa ku guulaysatay cooba italia kooxda kubadda cagta inter milan ayaa ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaguega usoo baxday oo waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee manchester city sidoo kale koox iyana wadanka ingiriiska ka socota ay fiorentina ciyaarta kama dambeysta ee uruba conference league waxa ay la ciyaari doontaa toddobaadka soo socda kooxdaasi oo ah kooxda kubadda cagta ee westerham united labadan kooxood oo talyaaniga ayaa taagan laba koob oo kala duwan oo qaaradda yurub ah ciyaartooda kama dambeysta ah waxayna la kala ciyaarayaan laba kooxood oo ingiriis haddaba la arki doone haddii halkaasi kooxaha talyaanigu ay ku soo hungoobaan iyo haddii ay guul natiijo qurxoon iyo koobab kala soo noqdaan dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ayaa habeenkii xalay ahaa hal iyo hal barbaraha ku celisay kooxda manchester city barbaradaasi ay gashay kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ayaa waxa ay ku xaqiijisay in ay ku dhammaysato xilli ciyaareedkan kaalinta lixaad ee horyaalka wadanka ingiriiska waa heerkii ugu sarreeyey taariikhda kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ay ka gasho horyaalka wadanka ingiriiska kooxdan ayaa wadanka ingiriiska waxay ku matali doontaa xilli ciyaareedka soo socda koobka europa league oo markii ugu horreysay taariikhdeeda ay ciyaareyso caawana kulan xiise badan ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo chelsea labadan kooxood ayaa kulanku waxa uu ku dhex marayaa gegida old trafford manchester united ayaa dooneysa inay kulankan guulaysato si ay ugu soo gudubto ciyaaraha champions league manchester united waxay u baahan tahay oo keliya hal dhibic si afarta kooxood ee wadanka ingiriiska koobka qaaradda yurub ee champions leaga ku matalaysa ay kaga mid noqon lahayd waaya dhegeystayaal xubintaana ciyaaranta ay kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mascadooda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhankii heesaha ayaan mar kale jallacayna haatan waxaad ku soo dhowaataan heesta milgo waxaa qaadaya nimcaan hilaac
waa maankaad turjumaygiyo naftoo kugu madiixaysa meel kastoo jidhkaygiyo xubnaha wada dhex midhata wilka dumarku leeyahay adaa lagugu muuniyey sabkoobaanimaad leedahoo marag ma doontaahe muuqaal la daawado adaa mawla kugu dee lamuga dumarku leeyahay adaa lagugu muuniyey sabkoobaanimaad leedahoo marag ma doontaahe muuqaal la daawado adaa mawla kugu deeqay manka ubaaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo alle waxaan ku mahadshaahinaa inaad tahay midaan doortay lamanka ubaaxu dhaliyaa taho oo macan badani makalada xiskaygiyo wadnaxad meel ku leedahayo le waxaan ku mahadshaaha
heestaasi milgo uu qaadayay fanaanka nimcaan hilaa waxay ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyada maanta ah intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo